waxaas ee gacanta ku haya qasa inuu caruur la xaadlaayo waxay ku tilmaamtay dhaawac been abuur ay u adeegsanayso eedeyn colaadeed
shaka ugama jiro taas waana ognahay tartankii kale ee yurubna roma wixii ay ku dhintaymaxaa ka dhiman saddex ciyaaro maanta marka lagu daro iyo laba toddobaad oo dambe ayaaba ka dhimanba gebagabay marayaan marka robert maris horyaalkiina waaba tii la qaatayba oo manchester city ala tagtay roman marayay roma tii ay ku dhigtay waa tii la ogaa marka stogna waxay ka mid tahay kooxaha dhacayo hadda meesha hoose ku jira marka hadda galabta maxaa ku dhici doona stoog ayaa la isleeyay mise waxaaba dhici doonta stoog inay tiraado wax idinkaga dambeeyo maanta maba jirto oo xooga saarto marka ciyaartaas xiise gaaray leedahay waxaa kaloo jira ciyaaraha kale soo socda iyagana kooxa kaloo sida stoog oo kale dhacaya ayaa ka qayb gelaya iyaguna ugu hooseeya haddii ay kale intaasoo dhibcad keeni waayaan ku noqonaya siriimi ku noqonaya west broma ka mid ah waxaa ka mid ah maxaan ku idhahdaa swansea oo iyadana chelsea ayay qoorta isku jiraan iyo swansea marka inkastoo ciyaartaas ay dambayso shanta iyo marka waqtiga london ay imaan doonto haddana west brom iyo ciyaartoodu waa kasoo horeysaa waxaan toos u wadi doonaa anagu ciyaarta dhex mari doonta crystal palace iyo leicester city leicester waa taqaana waa koox hadda sanad ka hor qaaday horyaalka crystal palacena kooxihii laga badbaadiyey sanadkan inay dhacdo ayay ka mid tahay waa tilmaamay qaranka ingiriiska hayn jiray loo keenay roy hodson ilaa hadda meel fiican u maraysaa laakiin weli xoogaa cabsi cabsiyaa ku jirta marka iyadana galabta ciyaartaas xiise gaaray leedahay waxaa laga yaabaa in ay hoos u sii socoto haddii palace ay badin weydo marka kulamadaas oo dhan waxaad toos uga bogan doontaan markaan hawada soo galno galabta oo si ballaaran aan uga hadli doono aad baad mahadsan tahay axmed halkani waa b b c london marka